ururka samadoona oo ah urur ka shaqeeya arrimaha nabadda ayaa waxaa ahay wacyigelina nabadda ka sameeyeen deegaanka kacandhaale ee hoostaga degmada ballanbale waqooyiga gobolka galgaduud waxgaradka deegaanka iyo maamulka kaxandhale ayayna kulan la qaateen iyagoo ugu horeyn ka warbixiyey qorshaha iyo ujeedkooda oo sheegeen in ujeedka u weynay tahay in ay ka shaqeeyaan arrimaha nabadda oo ay ka dhisan yihiin waqooyiga gobolka galgaduud islamarkaana fadhiyadooda oo yahay ururkan gurceel iyo balanbale annagu waxaan ka nimid balanballe waxaan nahay gruub samadoon la yidhaahdo samadoon balanballe iyo qaybta kale oo dhinacaas gurceel labadaba wuu ka dhisan yahay isku gruub baan nahay isku tiim baan nahay waxaan ka wada shaqaynay nabadda annaguna waxaan usoo baxnay dhinacaan mareexaanku degan yahaan usoo baxnay ayaguna dhinaca kale oo raayaan ama cayr degan yahay u baxeen waxaan ka midaysanahay maslaaxa iyo wanaagga iyo nabadgelyada inaan ka shaqayno si aad noo soo dhoweyseen si aad nooga qaadateen talagelyadii iyo wacdigii iyo waxaan inii sheegnay aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idinka codsanaynaa gacantii u dambaysay halkaanay hadda ka dhacday waxa weeyaan iyadana hawsheedii waa lagu jiraa waxaan rajaynaynaa in samafal laga bixiyo insha allahu tacaala odayaashii balanballana way ka baaqeen haddana howlgelkeedi baa lagu jiraa wax dambe inaysa inay ka dhicin baan rabnaa wax dambe inaynaa samayn baan rabnaa sidaad nabadgelyada nooga ballanqaadeen sidaad wacyigelinta nooga aqbasheen sidaad noo soo dhoweyseen hawshaa inaad u fulisaan baan rabnaa insha allahu tacaalaa dhammaan walaalahayo ama ha ahaata dhinaca ayaanlaha ama ha noqoto dhinaca mareexaanna waxaan idinku wacyigelinana o inu ka codsanaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo dadkan waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah waa dad daris ah meelbana waa sidaas dadka noocaas waxaan rabaa in nabadgelyada laga shaqeeyo in wacyigelinta laga shaqeeyo in midnimada laga shaqeeyo qofkii dhintay waa dhintay qofka nool baa nolo u baahan waxaan idinka codsanahayaa walaalayaalow labadiinna guruubba ama labadiinna reerba inaad nabadgelyada ka shaqaysaan inaad ilaahay ka cabsataan inaad ilaahay u dhowaataan waxa weeyaan waxaad isku dilaysaan waa baadilnimo waa xaqdarro waa cadaalad xumo waa waxaa ilaahay raalli ka ah inuleys baa isku kiindirahaya war ilaahay u toobadkeena
waxgaradka deegaanka iyo maamulka kaxandhaale ayaa soo dhoweeyey shaqada ay wadaan ururkan samadoon waxayna kaga mahad celiyeen iyagoo oo sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan arrimaha nabadda iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada mar kasta waxaan iska wacdin jirnay in dadka walaalaha oo ehelka oo muslinka wax la yeelo maalkooda in la dhaco dhiigooda in la bannaysto guryahooda in la tago in la handado in badan baan iska wacdiyi jirnay anugu waxaan ka mid ahay guruubka samadoonna waa ka mid ahay meeshaana guddoomiyaan ka ahay labadaba waxaan qaaday inaan gaarsiiyo wixii fariina dadka walaalaha oo ehelka oon wakiilka u ahay oo deegaankan deggan waxaan ku heshiina dadkan wixii xun inaan qabanno wixii wax dhacaya inaan qabanno wixii qof walaala dulmahayo u daran inaan qabanno qofkii mataqaanaa ee wax afka ku hadlaynaya inaan qabanno oodaale dadka joogaya annagu isku mid baan nahay walaalaan nahay hadday u badato hal saac iyo bar buu noo jiraa oo noo dhexeeyaa dad isku diinaan nahay dad isku abtirisaan nahay dad qaraabaabaan nahay dad rixinaan nahay anugu waxaan u hadlayaa ummadda ehelka oo halkaa deggan oo deriska ka ah dhammaantood baan u hadlayaa walaalayaal waxaan jecel lahaa afar iyo tobanka iyo boqolka anigoo idinku soo dhoweynaya caddadiisa qur-aanka caddadiisa in aan nabad qaadannaan jecel lahay haddaan helayna inaan qaadannaan jecel lahay ururka samadoon ayaa ah urur ka kooban culimo cuqaal iyo aqoon-yaano waxaana ay kasoo kala jeedaan degmooyinka gurceel iyo balanballe iyagoo ku midaysan inay si wadajira kaga shaqeeyaan nabada balanballe iyo gurceel iyo deegaanada hoos yimaada